isku soo baxan roobdoonka ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada gaalkacyo ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug iyo qaar ka mid ah culamaudiinka ahlusunna waljamaaca ee ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa maanta ka dhacay duleedka dhanka waqooyi bari ee magaalada gaalkacyo halkaasi ay isugu soo baxeen boqolaal ruux ay horkacayaan culamaudiinka magaalada isu soo baxan oo ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada galmudug saraakiisha ciidanka mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada gaalkacyo ayaa kadib markii ay tukadeen laba ragco oo salaad roobdoona waxaa ugu horreyn madasha ka hadlay sheekh cabdulaahi maxamed kulmiye sheekh cabdulaahi caleyr waxa uuna sheekhu kula dardaarmay kasoo qaybgalayaashii isu soo baxani inay alla si niyada u baryaan isna cafiyaan taasoo xusay inay ku heli karaan naxariista rabbi
اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن يقول نبينا عليه الصلاه والسلام meelaad joogtaan ba ilaahay ka cabsada qofku hadduu gurigiisa keligiis joogo iyo hadduu macamale in yahay oo jameecaw la joogo iyo hadduu hawe marahayo iyo hadduu dhul marayo bad marahayo waxaa laga rabaa ilaahay inuu ka cabsado meel uu joogo ilaahay ka cabsado war ilaahay aan ka cabsano oo ilaahay aan ka cabsano oo annagu aan isxaq dhowrno oo xiqdi iyo xasidi iyo caloolgunid aan iska ilaalinno
ku-xigeenka duqa degmada gaalkacyo ee galmudug cabdiraxmaan maxamed axmed iyo guddoomiyaha gobolka mudug cabdirashiid xaashi cartan ayaa iyaguna ka hadlay dibadbaxa iyagoona ku booriyey bulshada gobolku inay door ka qaataan qorshaha nabadeynta bulshada soomaaliyeed ee ku wada nool guud ahaan gobolka mudug
sidaan ognahayba xaaladda abaaruhu meeshaay marayaan iyo xaalad xun dadkiinu ku jiro hadda meel noo jirto labaatan kilomitr waxaa ka samaysan kaab oo dadkii isugu yimaadeen xooluhu kusoo dhammaadeen dhihi mayno maanta hay-adaha internationalka aanu soo gaarin waxaan leenahay ilaahay asaga gacan weyne ilaahay ummadda ha irzaabo oo roofkiisa iyo madarkiisa ilahay hana siiyo nabaddaasna waxay qayb ka taha barwaaqada aan raadinayno xibaa soo dhadhowaaday hadda waxaan waxaan wadnaa in allaale intii in la wada daaqo meelaha roobka ka do dadka dariskeenna la daaqno aan ka fogaano xoolaha dhicistooda iyo mashaakilaadka jira waxaan ka codsanaynaa mashaayiqda meesha joogta iyo shacbiga iyo gabdhaha weliba sharafta badan oo halkaa dhooban inaad kaalin buuxdana nagala qaadataan nabadaan sidaan xoojin lahayn ugu dambaynna waxaa isu soo baxa roobdoonka ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga dowladda galmudug cismaan ciise nuur taarnuleed oo isagu ka dhowaajiyey in loo baahan yahay iscafin iyo in la joogteeyo baryada rabbi ka mid a innagan hadda nahaya waa waxaa annagu gacanteena ku gaansanay haddaan soomaali nahay marka khiyaaray ilaahay ha laga cabsado ha la iscafiyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ka baryaynaa madan khayr rabe oo na siiyo nabadgelya na siiyo innagu maalmahan gobolkan joognay waxaana ku jirnay arrinta aad maqashee oo islaax bayunaska ah oo lagu nabadaynayay deegaanadan hadday u horrayso ay ugu horrayso arrinta daaqsinta waxaan u malaynayaa haddii ilaahayd ma sida hadda u socdaan gobolka mudug iyo degmada gaalkacay intaba in kayrkii iyo nasrigi dhow yihiin
cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo